maanta oo ay tahay taariikhda kow iyo tobankii bishii maarsa laba kun laba kun toddoba iyo tobanka waxaa halkaa isugu yimid kal fadhigii koowaad fadhigiisii shan iyo tobnaad baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ajendaha wuxuu ahaa mooshin laga keenay xukuumadda uu soo magacaabay madaxweyne cali cabdullaahi cusuble mooshinkii cod ayaa loo qaaday yacni waxaa uga codaysay mooshinkaasi toban ruux intii kale ma wuxuu noqday waa waa ansax wuu noqon waaye mar labaad xukuumaddii ayaa cod loo qaaday codka kalsoonida ah toddobaatan iyo kow ayaa uga codaysay codka kalsoonida ah sagaal sagaalna way ka aamustay lixna way diiday saas ayay xukuumaddii ansax ku tahay waxaa kaloo ajendaha ka mid ahaa xeer hoosaadka dowlad goboleedka hirshabeelle markii laga reebo dhowr qodob oo dib loo sixi doono oo yacni guddoonka iyo iyo guddi loo saari doono markii laga reeba asagana sidoo kale cod aqlabiyadda ayaa lagu ansixiyey waxaa fadhisay muxuu ahaay konton iyo lix ayaa muxuu ahaay ayaa tirada fadhisayay ahayd muxuu ahaay waxaa cod haldheeriyaa lagu ansixiyay sagaal iyo afartan saas ayaa asuuna ansax uu ku yahay marka waxaan codsanaynaa marka dowlad goboleedka hirshabelle maanta guul waayo xukuumaddeeda waa la ansixiyey xeerarkeedana waa la ansixiyey waxaa inoo dhiman xeerka haddii la ansixiyey guddiyada saddex iyo tobanka waa la ansixiyey tiradii tiradii guddida ayaa noo dhiman iyo xeerkiio dib loo soo rogo oo waxyaabaha ku jiran aan ka saxno insha allahu tacaala guud ahaanna waa waxaan isku afgaranay in xukuumaddii la ansixiyey xeerkiina la ansixiyey aad iyo aad waa mahadsan tihiin shirkan waa noo xoreen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu